أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah shabakad maxalli ah oo warbixin dheer ka qortay halka uu ku dembeeyey gulufkii ay kooxda riddada ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah nuxurka warbixintaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada jubbada hoose oo in ka badan lix boqol oo qoys raashin qaybin ugu samaysay degmada jamaame iyo dadkii mashruuca ka faa'iidaystay oo warbaahinta la hadlay faafreebkan ku soo gudbin doonnaa dareenka shacabka raashinka loo qaybiyey sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa dagaallo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruuxoo dib uga qarxay duleedka goldogob ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyo cidda dagaalladaasi hurinaysa sidoo kale inta barnaamijka uu socdo waxaan soo qaadan doonnaa munaasabad ballaaran oo loo dhigay arday agoommo ah oo dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo xifdigiisa waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo xafladdaasi hadalla ka jeediyey xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa shabakad maxalli ah oo warbixin dheer ka qortay halka uu ku dembeeyey gulufkii riddada ay ku qaadeen wilaayaadka islaamiga xasan cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo sii ambaqaadaya shabakad maxalli ah ayaa warbixin dheer ka qortay halka uu ku dembeeyey gulufkii ay dowladda riddadu ku qaaday wilaayaadka islaamiga warbixintan oo ciwaan looga dhigay deegaanada ay al-shabaab dib oola wareegeen ayaa waxa ay ku bilaabatay sida tan gulufkii dagaalka ayaa istaagay madaxweynihiina waxa uu dib ugu laabtay filla soomaaliya kadib sannada ay dowladdu jahaysneed la dagaalanka al-shabaab galal kale ayay dowladdu furtay sida waxay ugu yeedhaan waxkabeddelka dastuurka xiisadda itoobiya ee badda iyo u dabaaldegga xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka al-shabaab waxay si tartiib tartiib ah oo khasaare yar oo la wareegtay deegaanadii horey looga saaray ee ka tirsanaa mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe oo naf waqti qarash iyo khasaare badan dowladdu ku bixisay sida laga soo xigtay saraakiil sare oo maraykan ah xasan sheekh maxamuud ayaa diiday jiritaanka in mujaahidiintu ay deegaano dib u qabsatay wuxuuna yidhi maruu ka hadlayay munaasabadda waxa loogu yeeray lix iyo labaatanka juun degmo ka mid a degmooyinkii shabaab laga saaray oo ay dib u qabsadeen ma jirto shabakaddan ayaa baaris ku sameysay xaaladda deegaanadii ay kooxda riddadu la wareegtay ee gacanta ka baxay una gacangalay mujaahidiinta al-shabaab degmooyinka dib u galay gacanta mujaahidiinta degmada galcad ee gobolka galgaduud waxay ciidamada riddadu la wareegeen lixdii janawari laba kun labaatan iyo saddex hadda waxaa ka arrimiya mujaahidiinta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud inkasta oo muddo kooban ay joogeen waxaa shan iyo labaatankii agosto laba kun labaatan iyo saddex la wareegay maleeshiyaadka uu maraykanku tababare ee danab haddana waxaa gacanta ku haya al-shabaab magaalada wabxe ee gobolka galgaduud waxay afartan iyo saddex kilomitir u jirtaa ceelbuur maleeshiyaadka riddada ayaa la wareegay kow iyo labaatankii agost laba kun labaatan iyo saddex hadda waxay ka mid tahay deegaanada ay mujaahidiintu ka arrimiyaan budbud waa magaalo kale oo galgaduud ka tirsan waxaa lagu xasuustaa sawiradii ay warbaahinta riddada tabisay ee muujinaya quruxda iyo bilicda deegaanka kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay la wareegeen shan iyo tobankii abriil laba kun labaatan iyo saddex ceel cali heelaale waa deegaan istaraatiiji ah oo dhaca shabeellaha dhexe wuxuu ka mid yahay deegaanada lagala wareegay mujaahidiinta saddex iyo tobankii janawari laba kun labaatan iyo saddex hadda waxa ay ka mid tahay deegaanada ay mujaahidiintu xukumaan shabeelow waa deegaan dhaca koonfurta mudug oo maleeshiyaadka riddada usoo gacangalay tobankii sebteembar laba kun labaatan iyo saddex waxaan xaqiijinay in deegaankan ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta al-shabaab camaara waa deegaan ka tirsan gobolka mudug oo gacanta riddada soo galay siddeed iyo tobankii sebteembar laba kun labaatan iyo saddex balse hadda gacanta al-shabaab ay ku dambeysay degmada caad waa meel istaraatiiji ah oo ayna maleeshiyaadka riddadu ay qabsadeen afartii janawari laba kun labaatan iyo afar haddana ku jirta gacanta al-shabaab cawsweyne waa deegaanka ugu hadalhaynta badan marka laga hadlayo dagaalka ay dowladda la gashay al-shabaab waxaa lagu dilay ciidankii riddada ugu badnaa ee hal gooba ku dhinta waxaa la aaminsan yahay in weerarkan uu ahaa mid ka mid ah sababaha uu howlgalka u istaagay labaiyo labaatankii agosto laba kun labaatan iyo saddex ayay maleeshiyaadka riddadu saldhigteen balse weerar kadib waxay xarun u tahay al-shabaab waxaa intaa dheer in deegaanada kooxda riddadu ay ka arrimisa ay la kulmayaan weerare joogto ah islamarkaana ay deegaanada miyiga ah ay weli joogaan ciidamada al-shabaab falaqeeyayaasha arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in dowladda riddadu ay gaartay meel ay ku qanacday in arrinka mujaahidiinta al-shabaab lagu wajaho wadahadal waxaana arrinkan xoojinaya madaxweynaha oo markii ugu horreysay meel fagaara ah ka sheegay in kooxda riddadu ay wadahadal diyaar u tahay oo ay sugayso in al-shabaab diyaar ay noqoto oo keliya xasan sheikh oo bartamihii bishan juun khudbad ka jeedinayay dalka norway ayaa yidhi waxaan rumaysanahay in dhammaadka al-shabaab uu yahay wadaxaajood goorma marka ay diyaar noqdaan shalay iyo kasii hor waxaan ahayn diyaar balse waxaan weli rajaynaynaa inay diyaar noqdaan marka ay diyaar noqdaan waxaan la geli doonnaa wadahadal dagaalka al-shabaab ee dowladda la gashay ee ka bilowday hiiraan ma aha qorshe dowladeed balse dowladda ayaa fursad u aragtay kadibna maalgashatay laba sano kadib dowladda xasan sheikh dib ma u bilaabi doontaa dagaalka mise waddada keliya ee u furan waa wadahadal aad ayuu u mahadsan yahay xasan cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa qodobo kale ayaa dhegaystayaal noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo ay ka mid yihiin dagaallo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux oo dib uga qarxay duleedka goldogob ee gobolka mudug qodobkaas iyo qodobo kale ayaannu xubinteenna ku soo qaadan doonnaa maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux oo dib uga qarxay duleedka goldogob khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dagaalbeeleedyo mar kale dib uga qarxay deegaano dhowr ah oo dhaca bariga gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararka ka imaanaya duleedka degmada goldogob ayaa sheegaya in maanta barqadii ay halkaasi ka bilowdeen dagaallo saacado badan qaatay ku dhowaad labaatan ruux ayaa la soo wariyey inay ku dhinteen dagaaladii maanta oo maleeshiyaadku ay isku adeegsanayeen hubka culus ee ku rakiban gaadiidka tiknikada loo yaqaan ilaa waraadyo ayaa sheegaya in dagaalkii ka qarxay deegaanka meegaagta uu ku faafay ilaa iyo saddex tuulo maleeshiyaad ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa la sheegay inay dagaalka ku biireen iyagoo u kala gurmanaya maleeshiyo beeleedka dagaalamaya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada labadan maamul ka tirsan oo jiidda hore kusii qulqulaya shan maalmood ka hor ayay sidan oo kale dagaallo culus uga dhaceen deegaanada kala qaybiya goldogob iyo galinsoor oo mudug ka wada tirsan colaadda beelaha ayaa aada ugu badan deegaanada ay ka jiraan maamulada shisheeyaha ku daaban waxaana sanad walba colaad qabaa'il ugu dhintaa boqolaal ruux haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxay daabacday warbixinno kala duwan mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxa ay ka hadlaysaa insixaabka ciidamada kufaarta afrikaanta warbixinta ayaa lagu soo xigtay hadal ka soo yeeray atmis oo ay ku sheegeen inay isaga baxayaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidamada maxaas ku sugan ayaa ka socda dowladda xabashida etoobiya taliyaha qeybta afraad ee atmis ayaa booqasho ku tagay saldhiggaasi isagoo u kuurgalay diyaargarowga ciidanka etoobiya ee ah inay isaga baxaan saldhiggaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dabageed oo sheegay in maleeshiyadiisu dil iyo dhac ku hayaan musaafuriinta madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee hirshabeelle murtad yuusuf axmed dabageed ayaa meel fagaaraha ka sheegay in deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa dhibaatooyin kala duwan loogu geysto dadka socotada ah yuusuf dabageed ayaa tilmaamay in deegaanada maamulkiisa ay aad ugu badan yihiin dilka dhaca iyo kufsiga ka dhanka ah dadka musaafuriinta ah ee isticmaala waddooyinka kuwaas oo dhibaatooyinkaasi la kulmaa markii ay jidadka u galaan maleeshiyadiisa wuxuu sidoo kale tilmaamay in deegaanada maamulkiisa ay ka dhacaan dagaalada u dhexeeya maleeshiyada murtadiinta ah ee qaabeeleedka u abaabulan hadalka murtadabageed ayaa ku soo beegmaya xilli inta badan dadka socotada ah ee isticmaala jidadka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee uu ka arrimiyo maamul goboleedkaasi ashaadala dirirka ah ay dhibane u yihiin maleeshiya hubaysan kuwaas oo isbaarooyin xaddhaaf ah soo dhigtay jidadka bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii maleeshiyaadka murtadiinta ay kufsi ka dhanah dumarka muslimaadka ah iyo dhac bahasan u geysteen dadka ku dhaqan tuulooyinka dhanka deexda ah ka xiga degmada ruunirgood ee gobolka shabeellada dhexe aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad u qabsaday baraha bulshada sawir laga soo qaaday magaalada khaza sawirkaasi wuxuu muujinayaa mid ka mid ah eeyaha tababaran ee ciidanka sahayinada oo weeraraya hooyo da' falistiiniyadda ah eyga oo ay hooyada ku soo daayeen ciidamada yuhuudda ayaa u geystay nabarro halisa wuxuu u galay gurigeeda iyada oo hurdaysa ciidanka sahayinada eeyahooda ayaana si isku mid ah uga qayb qaadanaya dhibaatada reer khaza xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta
waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmada jamaame waxa uu raashin qaybin ugu sameeyey in ka badan lix boqol oo qoys oo muslimiinah kuwaasoo isugu jiray dad masaakiin iyo dad danyar ah dadkii ka faa'iidaystay mashruucaasi raashin qaybinta ah oo ka dhacay degmada jamaame ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus bashiir muxiyidiin oo ka qayb galay mashruucaasi raashin qaybinta ah ayaa dadkan waraystay bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soconaya howlo raashin qaybin ah oo loo samaynayo dadka masaakiinta ah iyo kuwa tabaalaysan ee ku dhaqan degmadan in ka badan lix boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaysanaya mashruucan raashin qaybinta waxaana dadka qaarkii ay ka yimaadeen deegaano hoos imaada degmada jamaame ee gudaha magaalada waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex mari doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee la siinayo deeqda raashinka bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame halkan waxaanu ku qaadannay raashin maasha allah si wanaagsan ayaa loo qaatay in kala dambayn leh oo kaar lagu qaatay maasha allah walaalahayna mujaahidiinta aad iyo aad ay unogu fikireen dhan walbo hadday ahaan laheeday adduunyadeenna iyo aakhiradeenna inay hagaajiyaan hadday ahaan lahayd si walba waynoo garab qabtaan maasha allah gaalada allah naga jabi ayaan leeyahay maanta halkan waxaan lagu siiyey raashin oo ka kooban bur bariis iyo sokor iyo shandarbo maasha allah walaalahayna waa u ducaynayaan waxaan leeyahay halkan fariin ugu diraya kuwa buri qabyihii bariga afrika ku soo ballamay baddiisii iyo beerihiisa inay boowaan annaguna ballan waxaan ku galnay iyo beecatalmawta bakhtigii buuri qabyo inaan bariga afrika aan bilaqno baabuurtii iyo beekeemaduu ku baalo xufteenay biidniillaahi bariga afrika bay baaqay u ahani insha allah
anoo ah kaltuum cabdi ibraahin oo maanta aan ka sheekaynaya wixii maanta walaayada islaamiga ayna siisay waxaan joorjamaamo maasha allah waxa laga laayay maanta malaha bismillaahi wax soo koobmaayo ma aha taas iida eh wax la heli kara ma aha allah noo siyaadiyo walaalaha muslimiin gacanta koreys allah ku daro haa bishaan hadda arrafaa joognaa arrafta intii la gaar sakaa dhalahays inay kismaayo ay noo qabsaana rajaynana hadduu ilaahay yidhaahdo wax walba milahay ka qadarin yihi insha allahu tacaala khayr badan allahna siiya muslimiin meel kastoo ay ku nool yihiin saanoo kalean ka rajaynaa maanta maxaa la siiyey rajamaam raarjabaa maanta waxaa la siiyey maxaa raashin ee bariiska sokorta saliidda shandarwida waxay la imanaa saddex kiishkiisha isa dul saara maanta maasha allah oo wax la heli karaa ahayn oo farxad lagu bixinaa in wax lasoo koomaya ahayn lagu qaadanaya ka waran maasha allah joog degan oo wax la heli karaa ahayn ilaahay noo barakeeyo qofka marka hore waa la soo qoray haa waa la soo qoray marka la soo qoray kadib haddana boonaa la siiyey sharafta waxaa ku qaadan wax loo meeyo wax soo koomaya maaha kadibna raashinkaa la siiyey si fiican maasha allah ilaaha noo barakeeyo walaalaha muslimiinka gacanta koreysa allah ka dhig meel kastoo jooga allah ku dhoor ilaahay ku amaansado magacayga dhaahir cumar salaad nuur baruuja la idhahaa malaala waxaynu siiya meesha aan joogno waxaa waaye gobolka jamaama waaye maasha allah walaalaha allah noo dhaaf bur bariid sokor saliid sandarwo ayna siiyeen madaxood kor allah ka dhigo ilaahay allah liibaan allah u keeno cadowgana allah ka qabto weli waxaa soconaya howlaha qaybinta raashinka waxaan ku suganahay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan qaybaha ragga ayaan fursadda siin doonaa insha allah tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaa ii sheegtaa magacaaga magaceyga xaaji cabdi maxamed cabdi maasha allah xaaji meeshaa joogna waa halkee waxaan joognaa walaayada islaamiga dhexdeeda jubbada hoose degmadii jimaam maasha allah aan joognaa maanta ka waran ee farxadda meesha ka jirto farxadda maanta maha ka jirta mid la sheegi kara maaha haye ilaaha ku mahadsan Ah, maasha Allah.
soma ka dambane islaamkaa ku mahadsan maanta dadka ka waran maxaa la siinayaa maanta dadka waxaa la siinhayaa saliid bariis sokor shandarwad bur maasha allah alla sii hayaa yaa idin siinaya walaayada islaamiga oo jubbada hoos si fiican dareenka dadka ka waran dareenkada farxad lala yaabay leedahay maasha allah waa kaa qaabka dadka wax loo siinaya ka waran haa nadaam iyo boono iyo nadiifnimo iyo waxaadoo qaabka loo liishe soo mara noo sheeg bal marka hore qaabka loo soo maray marka hore magacadaa lagu qoray si fiican ka dam haddana waa timid feelkaa gasha boonaa lagu Si siiyey fiican.
boonada hadda waa fadhiisat waa lagu soo wada sida nadaam leh alaabtaa lagu kor hadda fadhiisay maxaa ku fadhisaaday alaabtay waxaa ku fadhiyaa saliid bariis bur sokor shandarwad ma filaysa hadda in waxaan lagu siinaya maya ma- haye waa mid alla filayno farxad leh waa kaa muslimiinta waxaa leedahay ugu dambeyn khayr allah sii mujaahidiinta gaaladana allah jebiyo aamiin insha allah ah Ee, marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi walaal magacaaga iyo halkaa joogto waxaan joogaa een, magaalada jamaa magaciygana waxaa la yidhahdaa maxamed cali sheekh nuur Ee, ka waran maanta jamaa maxaa ka socda jamaa maanta waxaa ka socda farxad weyn qaybis raashiin waxaa ka mid ah waxyaalaha raashinka een, bariiska burka sokorta saddexlaha saliidka shindirada waxyaalahaasaa ka mid ah maasha allah ayaa idin siiyey walaal jubbada hoose ayaana siiyeen een, waa ilaahba mahad iska leh farxad eed aynu eed baan u ka waran faraxsan qaabka loo qaybinayo iyo dareenka dadka maanta meesha joogo qaabka loo qaybinayo waa qaab amniga maasha allah waxaa ka shaqaynayaan xisbada een, amniga eed buu u fiican yahay qalqal ma jiro kalsooni buux baan ku qaadanay maasha allah muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaan muslimiinta waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay cadow ilaahay inuuna ka qabto gaalada ilaahay inuu ka jebiyo bismillahi raxmaan raxiim markan waxaan taaganahay goob lagu qaybanayo raashinka noocyadiisa kala duwan oo ku taala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose hadda waxaa soconaya howlaha qaybinta raashinka waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ula dhex mari doonaa ee dadka la siinayo raashinkan iyo waxyaabaha uu isugu jiro insha allahu tacaala Magacaaga marka hore ii sheeg.
magacay makaa cumar meeqa sanaa jirtaa waxaa jira toddobastaa toddobaatan haye intee joogtaa jamaame jubbada hoose maasha allah haye raashin baa nala siiya buur bariis saliid shandarwo Haye.
guul guul allah kusi guul insha allah ilaahay marka qoolkiisa hore waa lagu soo qoray waa lii soo qoray makaa cumar waa lii soo qoray waa qornahay haye kadib maxaa lagu siiyey haddana kaara lii siiyey Haye.
kaarkay waan haastaa kaarka maxaa lagu sheegay in lagu qaadanayo raashin yaa ku siiyey mujaahidiinta aysi kor allah ka dhigo insha allah ilaahay qoolkiisa farxaddaada ka waran aad iyo aad boqolku boqol Haye.
ilaahay qoolkiisa raashiis maasha allah weli waxaa soconaya howlaha qaybinta raashinka noocyadiisa kala duwan markan waxaan siinayaa eh, suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuna sugan halka ay ka socoto howlaha raashin qaybinta ee degmada jamaame Eh, suldaan soo dhawow bal ka waran qaabka ay wax u socdaan maanta waxaan joogaa meeshii lagu bixinayay raashiinka raashiinkaasoo ay bixinayso walaayatu jubba sufla Eh, insha allahu tacaala raashiinkaas oo aad macnaha dadka allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee ugu deeqayan dadkooda tabaalaysan awalan marka hore dadka waxaa loo sameeyey diiwaan kadib haddana walaalaha waxay sameeyeen inay bixiyaan boono ay siiyaan qof walba oo lasoo qoray oo maskiin ah oo tabar yara in boono la siiyo boonadii kadib ilaahay fadligii haddana waxaa macnaha boonadaas ku soo xarooday dadkii muslimiinta ahaa oo tabarta yaraa oo wal- oo macnaha ayaa ku soo xarooday kadib walaalaha waxay galaan inay raashinka iskor saaraan Ha- waxaa raashinkaas ka mid ah waxaa ka mid ah sokor waxaa ka mid ah bur waxaa ka mid ah shandarood waxaa ka mid ah caag saddexle saliid ah ayaa qof walba lagu fariisiiyey waa ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala waa nimco ilaahay uuna siiyey ilaahayna inaan ugu shukrinno maadaama dadka maanta ay cadow iyo alla subxaana wa tacaala ay waxaan jirin ay ku lugoynayaan ama kaar ay ku lugoynayaan waxaa weye dadka muslimiinta ayagaa isu gargaara ayagaa walaalo ah ayagaa kala danqada ayagaa isfahmayo allah subxaana wa tacaala aan u baryaynaa marka eh, muslimiinta khaasatan bariga afra mujaahidiinta ka dagaalamayo waxaan leeyahay sabra ee dulqaata waa haddaad masaakiinta dhabar- aad macnaha aad u gargaarteen haddaad cadowgooda ka dhiciseen haddaad diintooda u difaacdeen haddaad xijaabkoodii iyo diintoodii alla subxaana wa tacaala aad dhiiggiinna u hurteen ilaahay fadliga idinkama dayaco ilaahay subxaana wa tacaala idin baryaynaa haddaan nahay salaadiinta jubba sufla insha allahu tacaala waxaan leeyahay arrintaa meesha ka sii wada jubba suflan waxaan leeyahay jazaahu allahu khayra aljazaa iyo waxaad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo mar kastana waxaad ku dadaashaan muslimiinta tabarta yar in la garab qabto oo loo dadaalo limaada waxaa weye ducadaada iyo macnaha waxaa nasrigeennaa ku jiro guusheennaa ku jirto mar kasta oo dadka ducafada aan u gargaarno annagana ilaahay waa noo gargaaraya ilaa macnaha dadka alla subxana wa tacaala nooguma gargaarayo ilaa biducafaa'ihim dadkan tabarta yar oo masaakiinta ah markaan annaga u gargaarno oo annaga isu naxariisanno ilaahay waa noo naxariisanayaa in insha allahu tacaala waxaan leeyahay walaalaha khaasatan bariga afrika dadaalka labalaaba jihaadkana labalaaba in in muslimiinta aad u gargaartaan ducafadana si labalaaba jazaakum allahu khayr ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilahay inuu na sugo kitaabkiisa nagu sugo ilaahayna noo gargaaro cadowgana ilaahay subxana wa tacaala maanta dhabarjabka iyo ihaanada ku socota ilaahay inuu u ziyaadiyo muslimiintana insha allahu tacaala maanta maalintan aan halkaan joogno waxaan ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay magaalooyinka iyo meelaha maanta gaalada cadowga naga haysto ilaahay subxana wa tacaala inuu noo furo wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada bakool xaflad lagu maamuusayey arday gaaraya laba-iyo labaatan arday oo agoommo ah oo dhammeeyey qur-aanka kariimka ah iyo xifdigiisa ayaa lagu qabtay wilaayada bakool madarasadan ardayda qur-aanka ay ku dhammeeyeen ayaa waxay hoos tagtaa mu'asasada alkafaala ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool culimaa'udiin abwaano nuqabo iyo waalidiintii ardaydaasi ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada bakool malaaq muxiyidiin oo halkaasi kelimad ka jeediyey mayba geeka goobjoomana kafaaladiio qaadatay oo geeb xabladii waataada buraaca dhammaay oo xarakatu shabaab almujaahidiin hay-ad hay-adaha muslimiinta kumid aan wakiilanka walati oo ulaadasay geeka dhammaayaan qur-aanka kariimta culum fara badan oo shaamilan lahbari iyo dhegaystayaali aragaani xafladaas oo qiimaha badan asbaabtiina lahaayeen xarakatu shabaab almujaahidiin lahayti juhdi fara badan iyo waqti dheera laha geli runtii xaflado badan la seeday jarni xafladan xafladaha reer kuduunta atana geeka mayba goobjoogana iyo atana owlaadii qur-aanka dhamaayeen cilmi ilaahay na baradeen xafladii oo la gebagabaayahay ma haddii ilaahay kubacda mayngmaha nageey anoo ka hadalaaw afkunu qabada walaayada kool afkushoona ka hadalaw mayn mahanage xarakatu shabaab almujaahidiin guud ahaantii aan mahanage arrin ilaahay dhanka ma hadiyo ninkowde arrin muslimiinta dhatiyo walgiinka lew runtii ma jarajarna arintama oo kale islaankood fudhimilaay hoobna dilood isku baxaay laakiin ma jarajarna dowlad islaami ah oo si geeka taalla ansurumaasa ma jarajaran aytaam ansurumaasa walbaxasha walbarashada ansurumaasa ma jarajaran qur-aanka kariimka tartamaayo olan dhamaayo maalin miintiyo iyo owlaadama kafaaladii walgaaday xarakadahay haanireed yaroona saasdayn مدارس حربان كفرون قوك بكو او ايتام دون فرنت او مدرسة اسمها جلارم مدرسة المصباح لك مقع او او فاينوس كي ايفو nuurke oo ilaahay diin sheele ka baradaw ma jara jarna markan walaas ma jara jarna amaha nagaan guud ahaan waan eelaanka eelaanka faraxsanna markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadka qaar ka mid a culimmada wilaayada bokool oo iyaguna halkaas ka hadlay runtii meka faraxsannaa kolley xafladanta ku dheehayto taamtan maarna ku ilaa ku dhiibgeliyey oo maarna madaarista waa kabaradaasi eedeedan ka faraxsanna waan eeda han dhawaayana runtii ilaahay qur-aansha meynay ka sheegaya mu'miniinta meka farahaana khayrka iyo horumarka diimad munaafiqiinta gaalaadana meka farahaana larayha munkar iyo macasi iyo walhunwa ka farahaana larwaay ilaahay meynay leeha قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لإلهي rasuulkii isoo hadalo runtii arantangeeka lanka umuga iimanla eedanka farahe lanka munaafiqa mise gaala iyo murtadaana isuuna eedanka humaade runtii gaalada ma arnahi munkari maasi hulonka farahayan fariha mukhallafuuna bimaqcadihim khilafa rasuulillaahi wakarihii an yujaahiduu biamwaalihim anfusahum ilahi ilay waay munaafiqiinta marka farahan la dhaleehen fadhaashadii oo kufadhaadaan jihaadka ilaa munkari maasiya ka farahayan marka insha allahu tacaala kulli arrintan eedanka farahastagna eedahan dhawaana waan arday ma arnaya kulley dadkii suubiyan arday eedanka ma hadnagaana ma hasinyin jazaahum allahu khayr aljazaa lana tan kale walaalayaal kulley waqti baa isugu kooban runtii ilaahay may soo ordaana biasmaa'ihi lxusnaa wa sifaatihi alculyaa iniyaan radin camidan ilaahay niin ziyaadi يا إلهي أقصدنا رسولك إلهي مره هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مهرنا بك ورسين قرقاري ورسين أرزاقي إلا دتك ضعفين صوتيهم معي دتك ضعفديو إلهي صوتوني كقرقار إلهي ني إرزاق إلهي قرجعنا كلي رمتي أرق إذا فايلو أنك فرح سقنو أقانتي إلي لينا حريصدو لانك إلهي نحريسيس فلو ما ينحريسدي ما يحترامي ما يدرويلي أقانت مركا qof maynka khayr badana kii ogoonto darweelow bulshana maynka khayr badana bulshada ogoonto darweelas dad maynka khayr darona kii ogoonto dayaco bulsho maynka khayr darona ogoonto tii dayacdo guro maynka khayr badana gurigii ogoonto laka karaameeyo guro maynka huma ogoonto laki ihaaneeye laka dayace ogoonta si muslimiinta ogoontiyo eh waalidyo adduunyaku kutabi iyo yaryariin wali dadka kaleeta aan baahanyiin aan baahanyiin mayla faday dadka kale in lagu hormariyo sagoona leen xanaanay nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduusan niin tilmaami lankii ogoonto kafaala qaado oo ogoonto xanaanayo ogoonto qariib shabbahaadoy ogoonto aadi dhali nagatoy walaalkii la dhaladii nagadoy edeerkii nagadoy abtagii nagadoy eheladii iyo qaraabadii andhowayti nagaden mase lankoo kaleetoo muslimee ku diriisan nagadoy lan kasta ogoon dhagaalayo oo daryeel sameeyo oo oqoontasiing naxariisdo xaaladii ku warqabo xanaanay nabigeen sala allahu calayh wasalam mayn ballan qaaday jannaada ini nabi kale rafiigow sala allahu calayhi walaalihi wasaxbii wasalam dadkii ka faala qaaday ay taamtan ini qur-aanka xifdiyaan aan sabab nagadi ilaahay subxaanahu wa tacaala maylena ilaahay siinku abaalmariye ilaahay ajar weyn siinku siye may kale mahadnagaanay dadkii baray mucallimiintaayay ee alkan qur-aanka xifdiisiyey may waha iyoona bacda xamdilaahi tacaala iyoona eedanka do-aanka mahadnagaan tan kale maya waalideedkii dhalen iyo alka macnaha iyo had diyaariyaayeen iyo alka hadaraayeen iyoona maylena khayr baa alla siinka jaazi mayweeli ay taama boginka jarti markii dugsiga hambahaayaan magdi dugsiga ngooyaan magdi jiridaan warkasay sinada halxiriiriyaasaan markay sayna may siinka do-ayana ini ilaahay ajaraban lalaaba siinku sii tan kala dhallinyarada yaryarka ee qur-aanka la bari qur-aanka inay ilaaliyaan aan dhumayna juhdi badana lahasan geli wala siinka dadaali qur-aanka lisan bari qur-aanka maylifadee inay xifdiga ha tixfiidaan horleeg xifdiidaan galan uku ban qur-aanka fokade galanga ku bahe qur-aanka inay xifdiidaan oo dhoortaan ma gargaar waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan bandhig kooban oo ay sameeyeen ardaydii qur-aanka dhammaysay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الجماهير الفضلاء والوالدون الأخيار والمعلمون الصابرون ها أنا طالب من الطلاب في مدرسة المصباح لتحفيظ القرآن الكريم في ولاية بقول في محافظة واجد في بورحلة ألقي إليكم كلمة تتعلق بالقرآن القرآن كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقراءته أفضل ما تحرك به اللسان أيها المسلمون القرآن له فضائل كثيرا أولا أجر تعليم القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ثانيا أجر قراءة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها رواه الترمذي قال ابن رجب رحمه الله تعالى فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات وقد دل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أخرج الإنسان من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالهدى والعلم والنور والنهج القويم فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد في البداية أحمد الله تعالى وأشكره على ما من علينا به من نعم عظيمة ومن هذه النعم نعمة الإسلام والإيمان والسلام والأمان والعلم والمعرفة في دين الله ثم أقدم شكرا جزيلا لجميع الحاضرين هنا أميرا ومأمورا عالما ومتعلما كبيرا وصغيرا والدا وولدا رجالا ونساء بمناسبة هذا الأرض ugu dambayn waxaad dhegaysan doontaan kelimadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo kelimadiisu uu kula dardaarmay ardaydii qur-aanka dhammaystay macallimiintii waxbarayey iyo sidoo kale waalidiintooda الحمد لله القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه أما بعد أولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولليال ما يبقى عن فردنا حفلة اختتام آه، مدرسة أو مدارس المصباح آه، تابعة مؤسسة الكفارة xaflad marka arday madarasadaas ku socdaan qalanjibiyaayaan ikhtiitaamjooya may baan fadhiina degmada waajid meelqumada olarow magaalada buurdhuxle runtii xafladdu may wahaa may banataa masaayaad joodha insha allahu tacaala diban wuxuu ku warrami doonaa intaanan galna ka hor bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala mayn mahadnagay marti sharafkii culimaaudiinkii ganacsatadii luqabadii iyo dhammaan waalidiintii ardaydu ha u qiib galeen xafladdan waa sharafta leh meelo dhaateerna ku safareen way ballanaa jazaakum allahu khayr aljazaa intaas kadib mayn mahadnagay xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeenna abuu cubayda xafidahu allahu waracaa allah subxaanahu wa tacaala way ballanaa juhdiga rewa muslimiinta langhaay iyo khidmada iyo adeega bulshada lanteeganya dhinac walba haddii adduunya ata iyo haddii aa ara ataba mutum warkamana daryaarka lansurunye amihii maalin lahan dhafarhaay way ballanaa ilaahi subxaanahu wa tacaala miisaanka iyo xasanaadka siinka kaba may kala mahadnagay muasasatul kafaala oo may waa juhdi weyn gelidiisada hadda ardayda un bandhig ka suubiyaayeen aragaani madarasadaas almisbaax qur-aanlay malka baradaana mayla ka baradaaya culuumta noocyada shishal bedelan iyo la ka baradaaya tawxiidkii fiqhigii tafsiirkii axaadiistii walaay lamada iyona way ballanaa allah subxaanahu wa tacaala siin barakaayo juhdigiin iyo dadaalka soo muujeedaan ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka nasiinka kaba may kale oon mahadnagay macallimiinta oo iyo mubaashirka ahaayeen oo la galanta ka ahaayeen ardaydun hadda orqeen fadhiido lama boqol arday oo hadda maanaa inta fadhiyaan inta qalin jibi ahaayeen soddon iyo hooga arday iyo soddon iyo lix arday marka may wahaa macallimiintii juhdigaas wadan جزاكم الله خيرا لنا مؤسسة الكفالة إلهي بركايا gobolkii ama wilaaya islaamiga bokool mayba ka furun hadda madarasatu lalisbaax afar goobooda ka furun oo kumida saddex degmo wilaayada kamid ah haddii aan hormaro degmada waajid laba meelooda ka furunta lamaada meelood may waa meelo buurdhuqdhuwaay meelna may waa geliyo oo ka tirsan alansaar lamadaas meelood yaa ku furunta degmada waajid degmada cudurna may ka furuntaa magaalada garasweyne degmada rabdhuurana may ka furuntaa magaalada rabdhuur afartaas ma daraso ayaa hadda marka may waa mu'asasada hooseedayaan oo galanta la kahaay oo la kafaalagaaday walbarashadiio marka xafladun xaflad badan aa ugu iibgala jarna noocyoba badan leh laakiin xafladun xafladahaas kale kubedelanta mayka kubedelad horta dadka galan jibiyahay waa eytaam waa agoon oo marka walahabari ay walhabari ardayda bay walhabaraynaa muasasatul kafaala yaa kafaalagaadi xarakat shabaab mujaahidiin ardayda hore qalan jibiyaayeen inta badan waalidiintii walabaraayeen laakiin ardaydu macallimiintii iyo may kafaalagaaday xarakat shabaab mujaahidiin ee maynan hel saaran muasasatul kafaala marka may wahaa eeda farxad ninkata ciyaalkun marka may la raayo hadda qalan jibiyaayeen qur-aanka xifdiyan culuumta sharciga iyo aasaasiyaadka laha ku dhisi farxad wiiga ninkata ilaahay aanan ka mahadnagaana mahajarajarna runtan oo kale may kumid ataa min maxaasin iljihaad islaamka wanaagshay kumid ata famarada iyo mira- miraaga jihaadka lagu guridaa kumid ata marka may bua insha allahu tacaala ee, in marka walaalada haysanaan ku hugsanaan taas kadib warbixintaas markaan ku baaw may indan daarmi faday muasasatu alkafaala mahadnag kadib way ballanaa juhdiga dadaalka hallama laabooy insha allahu tacaala bilow fayle marahayna meel fayle warnin marahaya insha allahu tacaala ardaydii qur-aanka dhammayti iyo marka maanaa qaabkii culuumtii oo ka dhammaystirada fadan dadaal jee marka insha allahu tacaala hallama laabooy may kaloon dardaarmo faday insha allahu tacaala ummahaadka ciyaalkum ay taamta dhalan hooyooyinka way ballanaa insha allahu tacaala kaalanta tinkaadada imihikin aymaana walku halaawnay harakada mayba aan suruntay ee in ciyaalku maylaraaye la kafaalo gaado walbarashadiyo marka mayba insha allahu tacaala harakada aan surun ee mu'asasadaasaan aan surun isaga may balsiin ku baahan yahay in kaalanta inkaadatan ciyaalka markii dugsiyada laa ku fasax in idoo marka maana la kahay walbarashadii oo asharka ka naglaara waalidiinta dooryo daruuri waay kolku maaramo may kaloo la dardaarmay macallimiinta iyo halkan intun juhda geliyeen jazaakum allahu khayran lanaa weli marka may wahaan dadaalkii u sigahay faanol far kama qodno waaye dadaalka hala malaaway maamulada deegaanka ku jiraan ee, wilaayada marka may waa in booqashada la badiyo la kormeero ee, la mutaabaceeyo loo ogaado la fiiriyo la dhiirigeliyo جزاكم الله خير الجزاء تاسنا دردارمان بارك الله فيكم تاسان gabagabeeyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ببشرى